aad baad u mahadsan tahay walaalka saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha maamulka yuhuudda ayaa duqaymo xooggan waxay ku garaaceen ee deegaano ka tirsan ee waddanka lubnaan gaar ahaan deegaanada dhaca ee dhinaca koonfurta waxaana duqaymuhu ay ahaayeen kuwo aad u xooggan oo geystay khasaare baaxad leh oo gaaray dadka reer lubnaan inta haatan ay yuhuuddu qirteen gaar ahaan taliska ciidanka yuhuudda war uu soo saaray wuxuu ku sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ee maanta ugu yaraan afar boqol oo duqayn ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan waddanka lubnaan gaar ahaan dhanka koonfurta iyadoo sidoo kalena ay ka mid tahay meelaha ay duqaymuhu ka dhaceen magaalada bayruut oo ah caasimadda waddanka lubnaan khasaare baaxad leh ayaa ka dhashay duqaymahan inta haatan la xaqiijiyey laba boqol toddobaatan afar qof ayaa ku dhimatay halka ay ku dhaawacmeen kun iyo labaatan iyo afar ruux ee tiradan waxaa suuragala in saacadba saacadda ka dambeysa ay kororto waxaana laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee waddanka lubnaan marka laga yimaado duqaymaha xooggan ee yuhuuddu ay ka geysanayaan waddanka lubnaan waxaa dhanka kale ururka shiiciga ah isku magacaabay xisbullah uu duqaymo sawaariikh loo adeegsaday isaguna ku garaacay ee deegaano ka tirsan dhulka filistiin ee ku jira gumaysiga yuhuudda ee duqaymahaas oo uu ku beegsaday deegaanada ay yuhuuddu ee xoogga ku degan yihiin meelaha ay duqaymuhu beegsadeen gaar ahaan ee sawaariikhda ee ururka shiiciga ah uu ka turay waddanka lubnaan waxaa ka mid ah ee aljawlaan oo ka mid ah dhulka la haysto sidoo kale magaalada aljaliil iyo deegaanada hoos yimaada xayfa iyo caka ayaa ka mid a meelaha ee duqaymuhu ay gaareen waxaana gantaalada qaar ay ku dhaceen xarumo militari oo ciidanka yuhuuddu leeyihiin walow aan la xaqiijin karin khasaaraha rasmiga ah ee ay geysteen waxaa sidoo kale duqaymaha laga soo sheegayaa qaybo ka mid a magaalada talaabiib oo ah caasimadda maamulka yuhuudda qalabyada digniinta bixiya ayaa meelo badan oo ka mid a deegaanada ay yuhuuddu xoogga ku haystaan ee xilligan ee ka daaran ee dadka yuhuudda ahna waxay dareemayaan xaalad cabsi ah waxaa muuqanaysa in ku dhowaad hal sane kadib oo ay ururka shiiciga ah ee degan waddanka lubnaan iyo maamulka yuhuuddu uu dagaalkoodu ahaa mid aan sidaas u buurnayn oo cid weliba ay muujinaysay inaanay doonin in xaaladdu ay faraha ka baxdo uu iminka isku bedelayo ee dagaal ee xooggan oo ay suuragal tahay inuu kasii cuslaado halka uu iminka taagan yahay jo biden madaxweynaha dalka maraykanka oo kaalada wararka e f b la hadlay wuxuu sheegay inuu ku dadaalayo sidii aanay xaaladdu faraha uga bixi lahayn sida uu hadalka u dhigay waxaana dhinacyada isku haya wadanka lubnaan uu usoo jeediyey inay isceliyaan oo ay xaaladda dejiyaan sida laga soo xiganayo jo biden oo ah madaxweynaha dalka maraykanka wakaalada wararka e f b ayaana goordhow si deg deg ah warkan u tabisay marka wixii kusoo kordha xaaladan wararka iyo barnaamijyada warbaahinta islaamiga alfurqaan ayay dhegeystayaashu kala socon doonaan insha allah